maanta oo ah isniin labiy labaatanka safar kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waxaa si rasmi ah u bilaabatay maalinkii koowaad oo qayb ka ah toddoba maalimood ee ay xarakada shabaabul mujaahidiin ku baaqday in bulshada soomaaliyeed ay uga gaashaantaan tallaabooyin adag oo ay qaadi doonto islamarkaana hantidooda ugala baxaan shirkado iyo bangiyo lagu eedeeyey inay fududeynayaan in hantida ummadda soomaaliyeed si fudud looga qaato afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage ayaa dadka soomaaliyeed u sheegay haddii toddobada maalimood ay uga faa'iidaysan waayaan in ay mas-uuliyadda wixii halkaa ka yimaada iyagu qaadayaan waxaan shacabka soomaaliyeed ku wargelinaynaa inay muddo hal usbuucah oo ka bilaabanaysa labaiyo labaatanka safar kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan lix iyo labaatanka agosto laba kun afar iyo labaatan hantidooda kagala baxaan bangiyada iyo shirkadaha fududaynaya boobka lagu biliqaysanayo hantida bulshada waxaan dadweynaha u sheegaynaa in haddii ay muddadaas ugala bixi waayaan hantidooda ay iyagu qaadayaan mas-uuliyadda wixii ka yimaada arrintaa iyada ah shalay ayay bilaabeen in badan oo ka mid ah bulshada inay shirkadaha hantidooda kala baxaan iyadoo maanta la filayo in dadku ay buux dhaafiyaan shirkadaha iyo bangiyada si ay ula soo baxaan hantidooda ugana faa'iidaystaan fursadda toddobada maalimood ah arrintan ayaa imaanaysa kadib markii dowladda federaalka ay shaaca ka qaaday in boqolkiiba shan canshuur ah ay ka qaadayso dadweynaha iyo ganacsatada isticmaala lacagaha elektroniga ah tii oo ay sii dheer tahay in ganacsatadu ay culayska sii saarayaan dadka shacabka ah ee wax ka iibsanaya waxaana uu wasiirka maaliyaddu sheegay in arrintaas ay u suuragelinayaan shirkadaha iyo bangiyada kuwaasi oo uga jaraya dadweynaha sheikh cali dheer ayaa sheegay inay waajib tahay ka hortagga arrimahan iyo difaaca hantida ummadda waxaa waajib sharci ah nagu ah difaaca hantida dadka muslimiinta ah kana hor tagno mooryaanta macaashdoonka ah ee isu soo bahaystay boobka dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed qaala allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaadili ilaa an takuun ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima waman yafcala dalika cudwaana wadulma fasawfa nusliihi naara wa kaana dalika cala allahi yasiira wa qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man iqtadaca maali mri'in muslimi bigayri xaq laqiya allaha caza wajal wahuwa calayhi qadbaan
afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dhankooda degniinta ugu culus u diray shirkadahaas wuxuuna sheegay in ciddii u hoggaansami weysa inay tallaabo adag ka qaadayaan sidaas daraaddeed waxaan halkan ka caddaynaynaa arrimaha soo socda waxa xaaraana oo aan sinnaba ku bannaanayn lana aqbalaynin marnaba tallaabada uu qaaday murtad gurguurta iyo xulufadiisa mujrimiinta ah waxaan digniin kama dambaysa siinaynaa shirkadaha bangiyada iyo shakhsiyaadka ku lugta leh boobka ka dhanka ah xoolaha dadka muslimiinta ah ee xoogga looga qaadanayo waxaan u sheegaynaa inay faraha kala baxaan qorshayaasha guracan ee ummadda u horseedaya fakriga iyo saboolnimada shirkadaha bunuugta iyo shakhsi walba ee ku lug leh boobka dhaqaalaha shacabka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee u hoggaansami waaya digniinta waxaan ka qaadi doonnaa tallaabo waafaqsan shareecada islaamka insha allahu tacaala dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay la walaacsanaa canshuuraha xaddaafka ah ee lagu soo rogay iyo sicir barar magaalada ka jira waxay dowladda federaalka dhagaysan weyday cabashada dibadbaxyaasha iyo codsiyada ganacsatada waxaana la dareemayaa warka xarakada shabaabul mujaahidiin inay soo dhoweeyeen dad aad u badan taasoo laga dareemayo aragtida ay ka dhiibanayaan baraha bulshada shalay markii uu warka ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa kulamo uu albaabada u xiran yahay isugu yimid madaxda shirkad walba gaar ahaan kuwa la sheegayo inay ku eedeysan yihiin canshuur ujarista dowladda federaalka iyagoo iska wareystay sida ay ka yeelayaan go-aanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab